الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحل الشيخ رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina axaqa ashuruudi shuruud waxa ugu mudan an tuwafuu bihi inaad oofisiin ma staxlaltum bihi lfuruuj waxa aada xubnaha taranka ee dumarka aada ku xalaashateen wixii aada markaas ina axaqa ashuruudi shuruud waxa ugu mudan inaad oofisiin mastaxlaltum bihi lfuruuj wixii aad dumar ku xalaashateen ee shardi ah inaad oofisiin kaasaa ugu mudan waay xadiidku waxa uu tilmaamayaa ashuruud fi nikaax ina axaqa shuruui an tuwafuu bihi ee bilwafaa'i oofin shardi la dhigo oo la oofiyo waxa ugu mudan mastaxlaltum bihi lfuruuj wixii aad ku xalaashateen dumarka marka shuruuda nikaaxu waa laba qaybood shuruudun saxiixatun wa shuruudun faasidatun shuruud saxiixa iyo shuruud faasida marka xadiiskan waxa uu tilmaamaya shuruudii saxiixa ahayd shardigii saxiixa ahaa ee labada qof ee isguursanaya ay dhiganayeen ee ninkii iyo dumar yani ninkii iyo ruuxu dumarka ahayd shuruuddii ay dhiganayeen ee midiba midka kale uu dhigayey ee aan ka hor imanaynin caqdiga nikaaxa aan ka hor imanaynin wuxuu keensanayay maqaasidiisii sharcigiina aan khilaafsanayn shardiga noocaasoo kale shardi noocaasoo kale ah ee sharcigiina aan khilaafsanin in la oofiya waajib weeyaan xadiiskan baana daliilu ah shuruudda waxaa ka mid a meherkii meherku haddii matalan ruuxi dumarka ahaa iyo ninkii wax meher ay dhigtaan ay ku heshiiyaan ama dumarka inta lagu meheriyey in ka badan hadday shardi uga dhigto isna oo arrintaa ogolaado inuu oofiya waajib bay ku tahay shardigu waxaa kale shuruuddan ay dhiganaya waxaa kale u shardiya shardigaas inuu shay xalaal ah xaaraan ka dhigaynin shay xaaraamana uuna xalilaynin shay ilaahay xaaraan ka dhigay waa inuu xalaal ka dhigaynin shay ilaahay xalaal uu ka dhigaynin waa inuuna xarimaynin shuruuda saxiixa ahlucilmigu ay ku tusaaleen halkan waxaa ka mid ah waa ruuxii dumarka ahayd oo marka waxa weeyaan u shardidaa ninkii beledka uu degan yahay ama beledka ay joogtay inuu ka rarin una ka kaxaynin oo halkaas baan deganaanayaa magaalada aan deganahay hayga kaxayno magaalada meel kale haygeyn hadduu shardiga markaa uu ogolaado waa waa oofinaya kadalika nafaqadu bixinayo iyo biilku bixinaya hadday ka heshiiyaan marka horeba oo aniga lacag intaa laga wada siinaysaa inuu oofiya waajib bay noqonaysaa shuruudda aan banaanayna caqdigii nikaaxa ka hor imanaya iyagu ma banaano shardiga caqdiga nikaxa ka imanaya ka hor imanaya iyo maqaasidiisii taas ma banaano shuruudda kale ee ahlucilmigu ay tilmaameen ee aan banaaneyn waxaa ka mid ah iyadoo ruuxii dumarka ay tidhaahdo waxa weeyaan dadaad ii guursanaysid ruuxa dumarka ee iga horreysay ead qabtid furu iyadu ma banaano waa xaaraan nebiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam waxay isku khilaafeen haddii ay marka hore shardi uga dhigto waxa weeyaan inaanu iyada dabaded guursanin ruux dumaroo dambe kelideedu markaasi ay uu gaar ku ahaado isna uu ogolaado shardigaa miyuu oofinaya mise ma oofinay laba qowl bay ahlucilmigu leeyihi qola waxay shardiga waa oofinaya inuu oofiyaana waajib bay ku tahay qole waxay idhi mayana eh shardigaa la oofin maayo waayo ilaahay ba xalilay oo xalaal ka dhigay ninkii inuu guursado mid wax ka badan laba dumara iyo afar iyo sad laba iyo saddex iyo afar intuba inuu guursado ilahay buu bineeyey marka in laga hor istaaga maha calaa ayi xaal shuruudda saxiixa ah ee sharciga aan ka hor imanaynin ee labadii qof ay dhigtaan inay oofiyaan waa waajib siiba meherkii meherka ayaa ugu sii muhiimsan meherkii axkaamtiisana baabka soo socda ayuu noogu imanaya insha allah shuruudda faasidka ah wixii shardiga faasida wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mid shardi caqdigiioo fasahaadinaya oo baabinayaba oo nikaaxba jiriba maayo shardun faasidun yubtilu nikaax ama yubtilu alcaqda caqdigii burinaya kaas waa saddex nikaaxa shiqaarka la yidhaahdo iyo nikaaxa mutcada la yidhaahdo iyo nikaaxa taxliilka la yidhahdo saddexdaasi waa saddex shardiyo faasida caqdigiina way fasahaadinayaan waxaana loo yaqaanaa alankixa almuxarama ankixada xaaraanta guurka xaaraanta waa saddexdaas nikaaxa shiqaarka xadiidkan iminka cabdillahi bni cumar ayuu ku sheegayay nikaaxa taxliilka nikaaxa mutcadana waa sheegay lakin kii taxliilkaa isaguma sheegayo kaasi marka waa nikax faasidaho caqdigiibuu waxaan ujeedaa waa waa shardi faasidaho caqdigiibuu fasahaadinaya waa baabaynaya nikaxaas waa nikax waxba ayna ka jirin ayuu noqonaya iyo caqdi waxaan ujeedaa shardi faasida oo isagu marka waxa weeyaan caqdigii aan fasahaadinin caqdigu waa saxiix laakiin shardigu waa baatil shardigu waa baatil caqdigina saxiix buu noqonaya shardigina wuxuu noqonaya maxay baatil buu noqonaya waxaa ka mid a kaa iminkaan hore u sheeginay waa inaad gabadhi furtaa oo kale gabadha iga horeysa fur shardiga noocaas hadday dhigto dee waxa weeyaan hadduu saa ku guursado caqdiguna waa saxiix shardiguna waa baatil la odhan maayo guurkaas waxba kama jira waay haddaba ankixada xaaraanta ah ee shuruuddeeduna faasidka ay tahay aynu aqrino xadiidkan baa ugu horeeya can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama nahaa waa diiday can ishiqaari shiqaarkii uu diiday washikaaru shikaarkuna an yuzawija arajulu ibnatahu ninku waa inuu inantiisa u guuriyo ninku inantiisii buuna siinaya calaa an yuzawijahu ka kalena inuu u guuriyo ibnatahu inantiisii walaysa baynahuma asadaaq wax meheran dhexdooda muuhaan shikaar an waa maxay shikaarku rasuulku waa diiday shikaarka shikaarku waa maxay an yuzawija arajulu ibnatahu ninku waxa uu guurinayaa oo nin uu siinayaa inantiisii muxuu siinayaa shardiga u yaalla waa maxay calaa an yuzawijahu ibnatahu isaguna inuu inantiisii siiyo walaysa baynahum asadaqa wax meheran dhexdooda maahan isweydaar isaga isweydaarsanayaan ayaa meherkii dee meesha ka saaray adna inantaada sii adna inantaydan ku sii shardiga waa kaas waa shardi faasida nikaaxaasina waa nikaax faasida shiaarka intan daba lafdiga xadiisku washikaaru an yuzawija arajulu ibnatahu calaa an yuzawijahu ibnatahu walaysa baynahuma sadaq intaas waxay ahlucilmigu isweydiimeen mudraj ba min kalaami ruwaat mise waa marfuuc oo rasuulka loo koryeelay calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay marka ibnu lmulaqin yani waxa u sheegeen culimadu in marfuuc yahayna waa la sheegay oo hadalkii rasuulkii inuu yahay waxaa kale odhamayana ee waa maaragtay waa mawquuf oo saxaabiga ayuu ku joogaa ibnulmulqi marka wuxuu leeyay wa kayfa ma kaan siduu doonaba ha ahaadee fa huwa tafsiirun saxiixun muwaafiqun lima xakaahu ahlu lisaan waa tafsiir saxiixa oo waafaqsan dadka ahlucarab ama ahlulisaanku dadkii markaa luqada carabeed u dhashay waxay soo wariyeenee sheegeen waa mid waafaqsan weeyaan fain kaana min qawli rasuuli llahi sala allahu alay wasalam hadduu hadalkii rasuulka yahay fahuwa almaqsuud isagaa maqsuudkiiba wain kaana min qawli saxaabiyin qowl saxaabiyi hadduu yahayna famaqbuulun waa kalaam iyo hadal la aqbalaya weeyaan liannahum aclamu bilmaqaal wa afhamu bilxaal ama wa afqahu fi lxaal marka calaa xaal iyo haddii kale waa shiaar waxaa la yidhahdaa rafcigaa la yidhahdaa shagara alkalbu idaa rafaca rijlahu liyabuul markuu ay lugtiisa kor u qaado suu kaajo ayaa kaar lagu magacaabo waxay dhahan culimmadu oo ah rafcigi oo inu leeyahay rijla likhuluwihim maadaama meherkii meeshu ka baxay uu ka dhartiran yahay awgeed ba shigaar lagu magacaabo gaarsanaya dumarkooda jin siinaya inuu ninkaasni inantiisi isaga uu siiyo wax meheran ma shimaya inantan labadan dumara ee la isweydaarsan midna meher lama siinin meherka iyo xaq u leh meherku waa xaq ruuxa dumarka ay leedahay cidla leh ma jirto aabaheedna lama waa xaq iyadoo ay leedahay mutaysatay wey ma cid ma jirto ilaa iyadoo raalli kaa mooyaane marka inay meherkii meesha ay ka saaraan waa waana xaraam xaq uma laha inay meherkii meesha ay ka saaraan waayo waxa xaq u leh dumarka ayaa xuquuqdooda ay ka mid tahay meherkii marka meesha meher bay ka saareen marka yani inan unba la sheegaye inanta oo keliyan gaarkuma aha waxaa soo gelaya qofku ciddu weliga u ahaayo dhan inantaadi walaasha inana dad walaasha ninku labadin hadday isweydaarsadaan laba dumar ay walaala yihiin oo ninkana walaashiiba ku siiyo ka kalena idhahdo walaashiiba ku siiyo dadna meherka meesha laga saaro waa shiqaarkii un waa ninkaa xaaraan kadalika bint lakh waxaa kula mid ah ninku hadduu gabadh weli u yahay in adeerti oo kale waxaan jira inantii adeerka u ahaay oo kale inantan adeerkan u ahay baan ku siiyey isagaan weli u ah kii kalena saas oo kale inantii adeerku hawg siiyey walaysa be wax meher waa xaaraam waa nikaxa shiqaarku wayaan kana waa an yuzawijaha an yuzawijahu rajulu ibnatahu cala an yuzawijahu ibnati sabiil misaal waa tusaale ahaan kalena waa soo gudagelaya marka nikaxa noocan oo kale yihi waa nikax xaaraam dadkii jaahiliga ahana waa samayn jireen meherkiina dumarkiibay markaas ay ka qaadi jireen oo mehermay yeelan jireen marka nikaaxa noocaas oo kale waa xaaraan shardigaasna waa shardi faasida nikaaxaasina saxiix noqon maayo ee waa nikaax faasida nikaaxa caynka ku dhacayna waa markaa mar soconayo gabadhii isaa loogu tegayna waxay yeelanaysaa mehrulmithli mehrulmithl waxa la yidhahdo ay yeelanaysaa taas waa taa haddii haddaba meher la magacaabo oo labadii dumar hal isweydaarsado oo mid walba meherkeedii loo magacaabo oo la siiyo nikaaxii saxiix buu noqonaya cala alqawli araajix min aqwaali ahli cilm culamada qaarkood waxay leeyiin ba suuradda noocaasaba xaaraan ba ama meheraalse miyaan la siini haddii waxa weeyaan labadii dumar ahaa la isweydaarsado suuradda noocaasoo kale a inantaydii baan ku siiyey adigu inantaadii isii suuraddaasaba xaaraana ba yidhahda laakiin sidaa maahee waxaa shiqaar loogu magacaabay ka bixitaanka meesha uu ka baxay meherkii laakiin meherkii haddaan la magacaabo oo la sheego oo ruux mid kastaba meherkeedii inta loo magacaabo la siiyo waxay xaq u lahayd oo aan laga duudsiinin nikaaxaasi saxiix buu noqonaya shiqaarna maaha waxa la diiday oo keliya uun waa kaa aan meherka lahayn walaysa baynahumaa asadaaq dhexdooda ma yaallo wax meheri marka kaas ba xaaraan nikaaxaas waa xaaraan marka waana alankixa almuxarama nikaxa kale xaaraantiina waa kan can caliy bn abi aalib أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن نكاح المتعة نكاح المتعة أي رسول كديري يوم خيبر ما أنت خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية لما رهن إن لا تشوغنا إن هلب كود العنون واديري ما أنت خيبر آه وحليها شارحه ليس عند الشيخين قوله نكاح naha can nikaax nik lafadiga nikaaxaasi kuma jiro bukhaari iyo muslim nahaa can nikaaxi lmutcati mutcada nikaaxeeda ayuu diiday yowma khaybara maalintii khaybar wa can luxuumi lxumur alahliya dameerihii nala joogayn raranaynay ayagana hilibkooda in la cuno iyagana waa diiday dameerihii ahliga ahaa way nikaaxa mutcada waa nikaaxa labaad ee xaaraanta kii kaa hore shiqaar buu ahaa kana waa mutcadi mutcada waa maxay waa ninkii oo guursada gabadhii ilaa muddo mucayan ya wuxuuna u wuxuuna guursanayaa gabadhii isagoo aan niyeysnayn inuu caqdigan iyo guurkan u sii wado wuxuu ku talagelayaa sanad inuu inuu gabadhii haa meher shardigii weeyaan meher shardi wixii la odhan jiray wey muddo mucayan unbuu gabadha qabaya masalan bil laba bilood sanad shan bilood lix bilood yani muddada halkaa uu joogay oo keliya baled kasuu tagana waa caynkaas isagu wuxuu doonaya in shahwadiisa inuu guto inta halkaa uu joogo ka noocaasa rasuulku waa xarimay nikaaxa waxaa idhahdaa nikaax mutcaa waxa weeyaan nikaaxan markii hore waa la rukusay waa la baneeyey islaamku waa baneeyey rasuulku waa baneeyey alayhi salaatu wasalaam saxaabada waa u baneeyey haddana waa xarrimay yowmu khaybar waxaa kala soo aroortay fatxu maka inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iyadana xarimay intuu baneeyey uu yihi way idin banaan tahay mutcadii la kaalaya ayuu haddana rasuulku haddana xarimay isla markiiba intayna makaba ka bixinba ayuu haddana xarimay calaa ayi xaal nikaaxa mutcada la yidhaahdaa waa xaaraan mana banaana sharciguna waan xarimay axaadiista markii hore kusoo aroortay inay bannaan tahay oo rasuulku uu baneeyey saxaabada waa la nasakhay arrinkuna wuxuu ku gabagaboobay in nikaaxaas uu xaaraan yahay lana nasakhay ibaaxadiisii iyo banaanshihiisii hore waxa uu leeyahay imaam alqurطubi raximah اllah alriwaayaatu kuluha mutafiqaة calى ana zamna ibaacaة mutca lam yatul riwaayaatku dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin waqtigii la baneeyey mutcada ee la yidhi way idiin banaantay mutcadu inana dheeraynba waqti badanba may ahayn waxaana fi awal islaam loo banaa loo baneeyey lidaruura daruuro keensatay awgeed markaasuu wuxuu leeyahy sheekhu dabeetana waa la xarimay zamankii iyo intii mutcadaas ay xalaal ahayd wakti badanba ma ahayn in yaro kooban ba ahayd deetana waa la xarimay ajmaca asalafu waalkhalafu calaa taxriimihaa mucalimadii muslimiintu kii hore kii dambeba waxay isku waafaqeen salafkii khalafkiiba inay xaaraan tahay ilaa man laa yultafatu ilayhi min alrawaafid cid rawaafidda ka mida oo kuwa shiicada la yidhaahdo un mooyaane in yaro qoladaa markaa cid aan la daymoonaynin arrinkooda iyo hadalkooda iyo qowlkooda aan waxba laga soo qaadaynin oo rawaafida a mooyaane muslimiintu waxay isku waafaqday inay nikaaxa noocaasi uu xaaraan yahay marka culimada muslimiintu waa isku raacsan yihiin nikaaxa mutcada la ydhahdaa ama meher shardigu inuu xaaraan yahay rawaafida mooyaane shiicada iyagu markaa axaadiisii hore ee tilmaamaysa inay banaan tahay bay i ku dhegeen waxayna iska indha tiran inay axaadiida mansuuq tahay oo rasuulku naskhay calayhi salaatu wasalaam markii dambena uu xarimay marka iyaga mutcadu agtooda ka xalaal waxa mutcada la yhahdo meher shardigu waa xalaal nimanka rawaafida la yidhaahdo ama shiicada waxa weeyaan waxay iska noqotay shay fawda fawda jinsiya laa yuqiruhaa caqlun walaa yudiifuhaa naql marka hadalkoodaasna de waxaa ugu filan baridin xadiidka xarimaya xadiidka imika halkan ku hayna naha can nikaax ilmutca waxaa werinaya caliy bna abi aalib iyaguna ahlubeytka waxay yidhahdaan de way maaragtay ku tirax tegeen iyo cali radia allahu canhu iyo xasan iyo xusein marka cali waa werinayaba haddana way khilaafay waana rawaafido marka xagga axaadiista rasuulka la sheegaya calayhi salaatu wasalaam waa akdabu khalqi illah khalqigi ilaahay ilaahay u abuuray waa ku ugu beenta badan weeyaan saxaabadana cadaawad bay wada hayaan dhammaantood aalubeytkay markaa yidhaahdaan waanu maaragtay aalubeytka unbay soo reebaanahay in badanoo ka mid a aalubeytkana way ku talax tegeen marka waa shiica shiicadu waa shayaaiin abubakar bay nacdalaan cumar bay nacdalaan cuhmaan bay nacdalaan caaisha radia allahu canha bay nacdalaan waa shayaaiin weeyaan shiicada dad badan ka mid ahinaa iminka waktigan ina jooga iclaamkii iyo maaragtay idaacadaha iyo waxyaabahan la dhegaysto aad bay uga waramaan maaragtay qolinkan la bunbuniyaa shiicada ama xizb ullahi waad maqlaysa idaacadaha laga maqlo iyo iran waa shiicadii marka dadkii muslimiinta ahaa waxa wey taageero badan bay helay ya imka xisbullah o kale berigii dhaweydee dagaalada dhaceen yuhuudiya la dagaalamayeen dad badan baa ayaa taageeray shiicadaaba suniyiinta dhaanta yidhaahda ya ahlu sunnaha dadka sunniga sheeganaya shiicadaaba dhaanta marka waxa weeyaan gaaladuna way ogti shiicadu halkii islaamka ka taagantay in badan shiicada ka mid yihi waxa weya islaamka kuman in badan oo shiicada ka mid yihi xataa islam bayna ahaynba waa dad islaamka ka baxay wey iyagaa madaahib kala duwan leh qaar ba kufaara oo gaalaah haddana islaamnimo sheeganaya marka yaan lagu dagsoonin aalubeytka iyo muslimiin baanu nahay iyo shiicada nimanka la idhahdaa waa shayaaiin wayaan waay nikaaxa markaa mutacadu waa xaaraam wey xadiidkan bana dilwa wax xadiisku sheegi kara waa can luxuumi lxumur lahliya ina kuwani xaaraan yihiin insha allah kitaab alacima ayuu inoogu keeni doona labada nikaax waa xaaraan nikaxii shiqarka ahaa iyo nikaaxa mutcada waxaa hadhay nikaax altaxliil oo xadiiska inu sheekhu sheegay ankixada xaaraantana ka mid ah fii shuruudi faasidka waxa weeyaan nin baa gabadhii furaya gabadhiisii saddexii dalqadood waa u dhamaystiraya gabadhi xalaal u noqon mayso ilaa ninkii laysoo guursato xataa tankixa zawjan hayra muxuu samaynaya markaa ninka lu odhanaya adigu gabadhii guurso ula heshiina wuu le gabadhii guurso oo so xogaleer joogo soo fur deetana uu xalaalaynaya marka iisoo xalaalayn wayaan in gabadhi xaaraan ba iga noqotaye waxay xalaal igu noqonaysaa inuu nin guursado nin kale inuu guursado markaa soo fur ninkii guurso way ku heshiinaya caynkaas nikaxu taxliil baa la dhahdaa nikaxaasna waa xaaraan atays mustacaar waxaa la dhahaa ninkaasi waa orgi lasoo irgistay weeyaan nika nikaaxaasoo nikax xaaraan isagu saddexdaa nikaax waa alankixa almuxarama waana shuruuda faasidka waana kuwa caqdiga ka dhigaya faasid caqdigaas waa burayaa wey ma soconay nikaaxaas waay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal laa tunkaxu layimu xataa tusta'mar laa tunkaxu layim gabadhii carmash ahayd la guursan maayo ama gorobtii xataa tusta'mar ilaa laga amar dalbo walaa tunkaxu lbikr inantiina la guursan maayo xataa tusta'dan ilaa laga idan dalbo qaaluu yaa rasuula allah fakayfa idanuha idankeedu waa sidee baa layidhi qaala an taskuta inay aamusta wey waay laa tunkaxu layin alayim waa almar'atu alatii faaraqat zawjaha bacda nikax waa nin waa gabadhii ninkeedii ay kala tegeen markiis guursadeen ka bacdi waxay ku kala tegi karaan talaaq waa la furay waxaa kale ku kala tegi karaan in uu ninkii gabadhi ka dhinto marka waa gabadh la guursaday wey marka waa gabadh guur soo martay oo ninkii ay kala tegeen ama uu furay ama ninkii wuxuu kaga tegay markaa dhimasho uu ka dhinto marka waa carmashi weeyaan bikradiina waa inantii inantii waxa weya aan guurka soo marin muqaabil ah way isku yani way iska soo horjeedaan carmashi iyo bikradii thayib ama ay thayib iyo de bikra way iska soo horjeedaan marka laa tunkaxu layimu carmashii la guursan maayo xataa tusta'mar ilaa laga amar dalbo laabudda min alabi lmri min athayibi xataa yucqada calayha amar baa laga dalbaya maalan ninkii markay dee wada hadlaan hebel baa ku doonaya baa la leeyahay oo markuu nink gabadha soo doono miyaanu ku siinaa waa laga amar dalbaya iyada marka waa laga amar dalbaya waxaa laga doonaya markaa inay iyadu ogolaato ay bixisaa marka tiraa ha ama maya dee haa tirahdo gabadha waa la siinaya marka maaha micnaheedu xataa tustamar micnaheedu maaha iyada nafteeda bixin karta iyadu wuxuu rasuulku sheegay alayhi salaatu wasalaam in gabadhu markaa carmashi axaqu binafsiha min waliyiha iyada nafteeda weligeed uga xaq mudan maaha micnaheedu iyada nafteeda bixinaysa bilaa weli iyadaa nafteeda bixinaysa maaha nikaaxa shuruudiisa waxaa ka mid a in weli la helo shuruuda nikaax waxaa ka mid a in weli la helo iyo laba markhaati laa nikaaxa ila biwaliy washaahida laa nikaxa ila biwaliyin washaahiday cadlin laba shaahid oo cadaalad caadiliina iyo weliga waa in la xelaa weligu wuxuu noqonaya aabihii ama walaalkii awowgii adeerkii adeer si u kala dhowdhow yihiin qaraabadii hadduu aabbihiuna joogin awowgu uu joogo awowgaa bixinaya aabihii awowga haddiina joogin walaalkuu joogo walaalkii baa bixinaya walaalkii hadduuna joogin adeerkuu joogo adeerkii baa bixinaya saasay markaa dee noqonaya weligii alaqrab falaqrab markaa dumarkana weligu laa nikaaxa ilaa biwaliyin gabadhii inanta ahayd iyo tii carmash ahayd labadaba waa isku mid oo gabadhna nafteed ma bixin karto wuxuu rasuulku alayhi salatu salaam xadiis ku sheegay gabadhna nafteedii ma bixin karto ila zaniya zaniyadda mooyaane ta zaniyaddu ma nafteeda bixisa iyada lakin ta kale iyada nafteeda bixin mayse waxa weeyaan waa la bixinaya iyada weligeedi baa bixinaya marka xataa tustamar weligiibaa weligiibaa ka amar dalbaya iyada oo weydiinaya in uu bixiyo oo ninkaa uu siiyo iyaduna amarkaasi bixinaysaayo hadday ogoshay waa sheegaysaa marka walaa tunkaxu albikru xataa tustadan inantii bikradda ahayd ee aan guur soo marinna iyada waa laga idan dalbaya xataa tustadan waa la weydiinaya arrinkiibaa loo sheegaya in lasoo doonay nin caynkaas soo doonay dabeetana waa laga idan dalbaya in la bixiyo qaaluu ya rasuula allah fakayfa idnuha idankeedu waa sidee qaalat qaala an taskuta waa ina aamusto way xishoonaysaa iyadu gabadhan kale iyadu soo garaadgoysa oo reer bay soo martay laakiin tana waa inan marka arrinkii loo sheego waa xishoonaysaa marka way aamusaysaa wa idnuhaa sukuutuhaa idankeeduna waa aamusitaanka aamusitaankaa ay aamustay wuxuu ku tusinayaa inaa raalli ka tahay inaa raalli ka tahay waay marka hadday hadasho waxa weya wax dhibaataa malaha sida ibn xasm uu sheegaya maha ibn xasm isagu wuxu leey haday hadasho waxba kama soconayaan maya daahirka lafdigu ma qabsaday waxa weeyaan hadday hadasho ay tiraahdo waan ogolahay ama ma ogoli haddii tira waan ogolahay waa waa la siinaya inaan raalli kahayn maxaa lagu ogaanaya baa la yidhi waidnuhaa sukuutuhaa baa baa la yidhi waidnuhaas marka fuqahadu kulli daha hadal dheer bay marka ku leeyihiin waxaa kamid a iyadoo ad tirahdaba dimaanu ninkan maba doonayaba oo hadashaba waxaa kale kamid a bay yidhaahdeen sukuut baa la cabiray haddii gabadhii la arko marka iyada oo ka murugoonaysa oo dee matalan murugu ka muuqato amaba way oydayba ohinta ay oyday waxay daliil u tahay inaan raalli ka hayn baa la yidhi waana la bushitaa waxa lagu bushi waxaa la yidhi faraxtida lafteeda marmar buu qofku in faraxti loo wayaaba faraxti qofku intuu farxo hadduu faraxtada ka farabooto uu ooyi kara faraxti buu la ooyaya marka inay faraxti la ooyay qofku la ooyey iyo inuu murugo la ooyey lama kala garan karo calaa ayi xaal xadiidku wuxuu natusinayaa haddii gabadha ay aamusto marka la weydiiyo inay ogolaatay guurkii oo idankaas marka idankeedu u yahay waa sida markaa saasa loo kala duway inantii iyo iyo carbashi saas xadiisku markaa uu kala duway waay waxaa kale xadiisku ina tusinaya in inantii waxa weeyaan ruuxii dumarka ahayd nin ay raalli ka tahay unba la siinayo nin raalli kan lama siinayo laguma qasbayo in la qasbaana ma banaan xaaraam weeyaan in ruux dumara lagu qasbo nin inaan raalli ka ahayn gabal baa rasuulku u timid calayhi salaatu wasalaam waxaad rasuulka ilaahayow aabbahay nin bay ugu qasbay uu isiiyey anoo raalliba ka ahayn ya gabadhun markaa carban bahed baan filaya aabaheed baa nin siiyey raallina kamay ahayn anu raalli kama yahi ba tidhi rasuulku nikaaxeedii waa celiyey nikaaxaas wuu celiyey maadama raallina ka ahayn riwaayadka qaar waxaa kusoo aroortay inay gabadh markay rasuulku utimi alay sl u sheegtay uu rasuulku u sheegay aabaheed inu xaq ugu lahayn caynkaas ay ka noqon karto khiyaar u leedahay in iskaga tagto ka noqoto yani nikaaxaas ayaa waxay tidhi yani waxaan doonayaa in maaragtay raggu ay ogaadaan dumarka inay xoog ku lahayn ya nikaaxaad yani nikaaxaas kaba socdabe laakiin dumarkii inaan la qasbi karin marka ruux dumarkaa la qasbi maayo nin ay raalli ka tahay unay guursanaysa waxaa shuruudda nikaaxa ka mid ah oo shuruudda ay ka dhigeen culimmadu rido zawjayn labadan qof is guursanaya inay raalli kala yihiin maa sida odayaashin ay ruuxa dumarka inta u yimaadaan ku yidhahdaan duceya habaa kala dooro qalad weeyaan ama duco qaado ama habaar qaado ma wanaagsan waxa weeyaan bayt iyo guri baa dhismaya guriga dhismaya waxaa lagu dhisayaa wanaag baa la rabaa in lagu dhiso laba qof aan is ogoleyn hadda laisku geeyo guri waa burburaya marka waa in labada qof ay raalli kala yihiin ninku waa in gabadh raalli ka yahay ninki aan lagu qasbin gabadhina saasoo kale waa in ninka ay raalli ka tahay iyadana aan lagu qasbin waxay culamadu kasoo reebaan inanta yar inantii yarayd aabbaheed waa qasbi kara inantii aan qaan gaarin ah ee yarayd dana uu yidhi waxa weeyaan inantaan doonayna sisi abubakar wuxuu kuri rasuulka ilah way yar tahay marka adu calaya xaal waa si iyo sagaal jirana waa la guriga marka caasho kamuu ina umuu tegin oo umuu sheegin oo saa ugumuu sheegin carruur bay ahed iyadu lix jir bay ahed qof yar bay ahed waxay u daliishadeen markaa inay banaan tahay inuu weligu ama aabbuhu inantii yarayd ee aan qaangaadhin in iyadoo aan raalliba ka hayn inuu bixin karayso amaba aan ogeynba inuu bixin karo xadiiskaas udalishadeen calaa ayi xaal waxa weeyaan inantii ama carmar ha noqoto ama inan ha noqotee cid aynan raalli ka ahayn la siin maayo in la siino banaan oo xaaraam weeyaan waxaa kale xadiisku nafsinaya inaan gabadhi la guuranin bilaa weli weligii baa bixinaya sida xadiiska horan sheegin laa nikaaxa illaa biweliyin weli baa bixinaya masaafadda waxaa la idhahdaa iyaduma banaana in dumarkii la masaafeeyo waxaa masaafadii la odhan jiray inta la kaxeeyo oo safar inta safar in safar la kaxeeyo inta salaada lagu qasrin karo siddeetan kilomitr meelahaas baa la kaxeynaya halkaasa gabadhi lala tegaya markaasa lasoo meherinaysa lasoo celinaya hadhana odayga la odhan gabadhi noo hibe baa la leeyahy marka waa bixinaya marka horeba waxa wanaagsanayd inay u yimaadaan isagoo se marka dambe ugu soo noqonaya inay leeyiin gabadhina sii oo noo hibe in marka horeba la weydiiyo ayaa wanaagsanayd ee in la in la masaafeeya ma ahayn marka masaafadu ma banaana wadaadadii masaafada ku meherinayna dee qalad buu ku meherinaya waxa weeyaan sharcigu uma banayn inay ku meheriyaan masaafada wax nas oo tilmaamayana ma jirto madhabka imaamu shaafici raximah llah wuxuu qori qoraya inay shuruuda nikaaxa ay ka mid tahay shuruuda nikaxa inay ka mid tahay weligu haddaan weliga la waayo in nikaxunu guntamayni nikaxu wuxuu ku guntamaya in la helo weligii iyo labadii markhaati iyo ninkii iyo gabadhii intaa in la helo marka weligii ayaa u shar shardi uga dhigay marka hadda ka keeneen masaafad in qofkii la masaafeeyo meel la geeyo waa la garan waayey halkii madhabka kaga jirto madhabkii shaafici meel la kaga jirto lama hayo la hadda ya haddii la hayana de waa la sheegi doona waxaa la sheegay imaam abu xaniifa raximah llah inuu isagu ogol yahay in gabadhu bilaa weli in la meherin karo halkaas baa la hayaa marka aduu calaa ayi xaal ruuxii dumarka ahayd waxa bixinaya weli weli la-aanna lama meherinayo wain weligeedii la hayaa an caaisha radia allahu canha qaalat jaءat imraatu jaءat imra'atu rifaacata alquradi rifaacat alquradi gabadhiisii baa u timid ila nabiyi sala allahu alay wasalam nebigii u timid faqaalat waxay tihi kuntu cinda rifaacata alquradi rifaacata alquradi ayaan la joogay oon reerkiisa ahaa faطallaqanii waa ifuray fabatta alaaqii alaaqaygiina waa gooyey saddex dalqood buu dhamaaday wayaan dalqadii ugu dambaysay buu usoo diray yani fabatta alaaqii saddexii dalqoodood baa dhammaaday oo wax dambe ugu hadhi ma jiraan fatazawajtu bacdahu dabadii waxaan guursaday cabdiraxmaan ibnu zubayr saxaabigaas wa inamaa macahu ninkan waxa maciisa un ah mithla hudbati thawb marada darafkeeda oo kale unbuu haya wax kale ma hayo marada darafkeeda darafku wuu iska jilicsan yahay oo de waa waxyaala jilicsan wey marka marada darafkeedu weeyaanoo waxba ninkan islama haya bay jira marka marka culimadu waxay ku fasiran halkan in waxa weeyaan waxay ixtimaashaa baa la yidhi an takuna shabahathu bidalika lisigarihi inay ugu shabahday de waa inan yar weeyaanoo carruura waa inan yaro carruura oo markaa de waa waa yaryahay waxaa kale suurtagala inay leedahay mayane ninkani dee ragnimo haagsanba mabalaho waxa meesha kuma hayo taana waa suuragal labadaasba waa ixtimaasha taa damba inay u dhowdahay marka waxay riwaayadka qaar kusa horray tiri ninkaygii hore xalaal miyaan ku noqday fatabasama rasuulu llahi sal l slam nabiga ilaahay waa muuseeyey ama waa dhowla caddeeyey wa qaala aturiidiina ma waxaad doonaysaa an tarjici ilaa rifaacata ninkii rifaace ku furay inaad ku noqotid laa maya ku noqon masid ka hore xataa taduuqii ilaa aad dhadhamisid cusaylatahu cusaylku waa tasgiiru casal casalkuna waa malabka malab yarowgiisa wayaduuqa uu dhadhamiyo rusaylataki malab yarowgaaga micnaheedu waxa weeyaan ninkan ninkii hore xalaal u noqon maysa ilaa ninkani dee aad is aragtiin aad si fiican isku aragtiin marka jimaaciba waa kinaayatun can iljimac ama kinaayatun can xalaawat aljimac baa cusayl loogala jeeda xadiidku wuxuu nafsinaya gabadhii saddex dalqood la furay ninkeedii hore inayna ku noqonin xalaal ahayn ninkeedii hore inayna xalaal ahayn gabadhii saddex dalqood la furay ilaa ay guursato nin kale ninkaa kale ay guursatay maha keliya bimujarad alcaqdi guurka oo keliya intii is guursadeen iyagoon is arkin hadduu furo ninkii hore xalaal u noqon mayso waxaa shardi ah inuu kan dambe uu galmoodo uu tago laabudda min aljimac walaabudda min alwadci taas waa taa waxaa kale xadiisku nabsinayaa waxyaabaha laga xishoonayo waxma ka tagna mala soma qaalat wa abu bakrin cindahu waxay tiri abu bakrna waa la joogay wa khaalid ibnu sacd wa khaalid ibnu saciid bilbaab khaalidna wuxuu taagnaa albaabka khaalid ibnu saciid yantadiru isagoo sugaya an yu'dana lahu in loo ogolaado fanaadaa waa dhawaaqi yaa abaa bakr alaa tasmacu ilaa haadihi gabadhan miyaad maqlaynin maa tajaru bihi cinda rasuuli illah rasuulka ilahi agtiisa waxay kaga dhawaaqayso ay ku hadlaysa miyaanad maqlaynin marka albaabku taagnaayo wuxuu doonay inu soo galo loo ogolaado gabadhiina da warkeeduu maqlaya oo sheekadeedu maqlay markaa gabadha mina xushoonin buu leey waa sidee soo da raggii ceebays marka yani waxyaabaha waqtiyada qaar laga xishoonayo haddii xaajadu ay keensato in la tasriixiyo ay banaantay in la caddeeyo iyadoo waxa laga xishoonayu yahay in waqtiyada qaar ay banaan tahay xaajadu hadday keensato in la caddeeyo way banaantay waxaana u daliilay rasuulka alayh sala slam gabadhan inuu timid rasuulkuna waa dhoola caddeeyey fatabasama min kalaamiha kalaamkeeda iyo hadalkeeda waa ku waa ku qoslay waxay kutusinaysaa dhaqankii nabiga wanaagsanaa alayhi salaatu wasalaam gabadh lama dirirna ohan orod waxa waxaan ku hadlaysa waa ku aamusay laab wanaagsan buu kusoo dhaweeyey hadal fiican buu kusoo dhaweeyey inta qoslay ayuu wuxuu ku yidhi waxaad doonaysaa ninkii horead ku noqotid maya ku noqon maysid ku xalaal noqon maayo ilaa ninkaan is aragtiin waay kal fawaid kale maa ku jira xadiiska can anas bni maliki radia allahu canhu qaal min asunati sunnaha waxaa ka mid a idaa tazawaja albikra cala asayid markuu bikrad inantii markuu guursado uu isaga oo gabadha hore la joogayna uu guursado cala asayib yani sayibta waa gabadhii guurka soo martay gabadh gabadhan gabadh hor xaas horu leey isagoo xaas hore leh ayuu gabadha guursaday gabadhan uu guursaday waa inan aqaama cindaha sabcan toddoba maalmood iyo toddobadooda habeen ayuu la joogaya uma qasama deetana waa qaybinaya muxuu qaybinaya habeenadii maalmihii u kala qaybinaya mid walba maalinteedii buu siinaya habeenkeedii wa idaa tazawaja sayiba hadduu guursado carmal gabadh buu la joogay xaas horeu lahaa dabeetana isagoo xaas hore leh ayuu gabadh soo guursaday gabadhuu soo guursaday imika waa carmal aqaama cindaha alaaan saddex cisho ayuu la joogi doonaa uma qasama deetana waa qaybin doonaa saddex cisho markuu la joogay saddexdooda habeen wixii intaa ka dambeeya wuu qaybinaya dumarkii mid walba maalinteedii habeenkeedii u siinaya qaala abu qilaab wuxuu walow shi'tu haddaan doono laqultu waxaan odhan ina anasan rafacahu ila nabiy sal l slam anas xadiidkan wuxuu u kor yeelay rasuulka waayo min asunata hadduu yidhaahdo saxaabigu xadiiska xukmu rafci wuu leeyay uma qasama muslim kuma sugna intaasi laysat cinda muslimiin qawlu abi qilaaba abi qilaaba halkan uu leeyahay fi lmawdic athani waa mucallaq cinda albukhaariy muslimna wuxuu ku yimid qaala khaalidun walow shi'tu laqultu fiihi saasaa ku timi laakin waxba isma dhaafsiisna xadiidku waxa uu tilmaamayaa dumarkii in loo cadaalad sameeya inay waajib tahay qaybintii xaggii qaybta loo cadaalad sameeyo walan tastaiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum falaa tamiiluu kula almayli fatadaruuha kalmucallaqa dumarkii in loo cadaalad sameey waa waajib xaggii qaybtii masaariiftii hugii hoygii intaa in laga simaa way waajib waajib bay noqonaysaa siiba qaybtii waxa aan waajib ku hayn qofku wuxuuna halan karaynin jacaylka oo kale waxaa laga yaba saddex dumar hadaad leeda mid inaad jeclaatid marka inaad jeceli ka sintaa maaha waajib ugu maaha waayo adu ma hananaysid shaygaas shay awood leeda maaha waxaa kale caynkaas kala jimaaci inaad ka sinta iyadana maaha waajib kugu maaha laakiin qaybtii iyo masaariiftii waxa weeyaan wixii la siinayay dumarka in laga simo wey oo loo caddaala samo ninku hadduu isagoo xaas hore leh oo xaas la joogo hadduu reer dambe sameeyo reerkaa dambe uu sameeyey hadday inan tahay toddoba maalmood iyo toddoba habeenba xaq u leed inuu la joogo wixii intaa ka dambeeya wuu u qaybinaya hadday gabadhaasi carma tahayna waxay xaq u leedahay saddex maalmood iyo saddexdoodii habeen inuu la joogo wixii intaa ka dambeeyana wuu u qaybinaya saas buu xadiisku markaa sheegay inuu sunnaha rasuulka ka mid tahay caynkaas rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii wax inana wuxuu guursaday maaragtay caaisha radia allahu canha wax inana waxa kale waxa dumarku kula waxay waxay ahaayeen wada carmal bay ahaayeen markaa umu salama oo kale markuu soo guursaday saddex cisho markuu la joogo wuxuu kuri in shi'ti sabactu laki haddaad doonto toddoban kaaga dhigi haddaan toddoba kaaga dhigina dumarkay galo toddobaan uga dhigaya aduu saddexdaas ma xaq u leedahay marka yani saasuu sunnihi rasuulku ahaa calayhi salaatu wasalaam aqaama cindahaa sabca marka la leeyahay wuu la joogaya maalintii iyo habeenkii yani xaq bay u leedahay meel kale kama tegaya wayaan laakiin salaadihii jamcii iyo jamaacaadkii de wuu soo xadiray maaha gurigu isaga tukanaya maalmahaas ya iyo acmaashii khayrka hadda waa la imanaya oo culimmada qaar kamid ah waxay yidhaahdeen waxyaabaha cudurdaarka ee jimcaha qofka ka ridaya jimcihii waajib weeyaan cudurdaarka keensanaya inuu jimcihii uu waajibkiisa kaa dhaco waxaa ka mida bay dhahdeen maalmahan oo kale marka maalintan oo kale haddaad cudurdaar baad haysataa waa qalad laakiin ma banaana hadalka noocaas oo kale waa hadal aan wanaagsanayn waajibaadkii waa laga doonaya salaadii waxaa soo xaadiraya jamicii buu imanaya masaajidkii buu imanaya jimcihii buu imanaya khayraadkii daacaadkii buu la imanaya micnaheed waxa weeyaan un aqaama cindaha sabcan ama alaatatan leeyahay dee dumarkii waa xaq bay uleedahay maalmaha maalintan oo inay ka fogaado oo ka dheeraado maaha dumarka dumarka san xalay tilmaamayni waxa fiican dumarka waxyaaba lagu guursanayo afartii shay ayna soo sheegnay gabadha ina khuluq duu yani qof khuluq la inay noqoto ayaa ugu horreysay uguna wanaagsanay an takuna waduudan waluudan waxaa kale ka mida culimadu raaciyeen inay ina noqoto inantii iyo carmashii waxa wanaagsan waxaa la yidhi markaa inantii marka inanta oo kale waxay u daliishadeen xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi jaabir baa guursaday deetan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uxumaad guursatay su haa miyaad guursatay su waxaan guursaday gabadh carmala hallaa bikran tulaacibuka wa tulaacibuha mad guursatid inan kula ciyaarta adiguna ad la ciyaarta markuu rasuulka ilaahayow aabbahay aabii markaa u dhintay waxa lagu dilay dagaalka uxud aabbahay hablo fara badan bu ka tegay buu yidhi ka waxaan u baahanay bu yidhi inan yaroo dee inta u keena islaayan dooni maaye gabadh weyna waayeelaho de hablihii timihii u feedha oo u shaqaysa ayaan u keenay buu yidhi marka xaajadu markay keensato xaajadu xaggana wanaagsan waay can ibni cabbaas radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam nabiga ilaahay wuxuu yidhi low ana axadakum haddii midkiin idaa araada markuu doono an yaatiya ahlahu ehelkiisa inuu u tago qaala u yidhaa bismi illaah bisimkuu qabanay allahuma janibna shayaan ilaahu shaydaanka naga fogee wajanib shayaana shaydaankana ka foge maa razaqtanaa waxaad nagu arsaqday fainahu in yuqadar baynahuma waladun fii dalik haddii walad arrinkaa loogu qadaro haddii habeenkaa walad loo qadaro lam yadurahu shayaanu abadan weligii allihii shaydaanku ma dhibo fainahu in yuqadar baynahuma waladun fii dalika haddii walad loo qadaro arrinkaa loogu qadaro lam yadurhu ashayaanu abadan shaydaanku weligii iyo allihii ma dhibo oo wax dhibaato ma geysto dhibkan la sheegayaa waxa weeyaan lam yadurahu shayaan laba arrimood way ixtimaashaa baa la yidhi darar diiniya oo dhibaato yani xagga diinta wax dhibaato kasoo gaari mayso oo nin macsida macsidii ilahay waa ka ilaalinaya qof macsida laga ilaaliyay buu noqonaya macaasi qof laga ilaaliy buu noqonaya taa waa lagu micneeyey waxaa kale lagu micneeyey mayaan e waa darar waxa weeyaan khaas aho waa xaggii jidhka oo shaytaan cuquushi caqligii qofkan ibni aadamkaa ku ciyaari maayo iyo jidhkiisii oo wax dhibaato oo jidhkiisi iyo caqligiisa u geysan maayo qof wuxuu noqonaya caqligiisuna saafi yahay jidhkiisuna u saafi yahay buu noqonaya sidaasna markaa waa la tilmaamay calaa ayi xaal dee shaydaankii wax kastu wax kastuu kula wadaagaya maadaama caynkaas ay tahay waxa weeyaan in mar kasta xataa marka guriga la gelayo iyo rasuulka alay sl bismi illah hadduu qofku idhaho shaydaanku waa ka hadhaa shaydaanku waa ka hadhaa oo guriga la soo geli maayo عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحيد إياكم والدخول على النساء waxaan idinka la digaya idinkayo dumarka oo loo galo iska ilaaliya iyaakum adukhuula cala nisaa ixdaru adukhuula cala nisaa dumarka inaad u gashiin iska ilaaliya dumarka yaan loo gelin guryahan yaan loogu tegin faqaala rajul min ansaar min ansaarta kamid a wuxuu yihi yaa rasuula allah afara'ayta alxamwa ka waran xamwa qaala alxamwu almowt waaba geeri isaganoo fasir doona walimuslim can abi aahir cali bni wahb qaala samictu lati yaquul alxamwu xamwu waxa weeyaan aku zawj waa ninka walaalki ninka muxuu gabadhu noqonaya dumaash masised ya dumaashi waay waa dumaashi marka sidino waa layidhi wamaa ashbahahu iyo wixii shabaho min aqaaribi zawji ninka aqaaribtiisii ah ninka ibn lcam wanaxwihi inadeerkii iyo wax lamida inadeerkii ninka inadeerkii iyo aqaaribtiisii oo markaa gabadhii da ay dumaashi yihiin inuu usoo galaan kuwaas marka dumarkii in loo galo ma banaan ilaa iyada oo ninkeedii uu qofku la socdo mooyaane inuu guriga iska yimaado maya waxaba la diidaybaa dee ninka walaalkii inuu guriga yimaado iyadoo walaalkii unu la socdo ninka guriga isagoon la socon inuu guriga yimaado ninkii oo dumaashida usoo galo ayaa la diiday maxaa dalna kii kalena kii ka shisheeyena hadalkeeda badaa marka dumarkii in loo galo inaanay banaanayn ayuu xadiidku sheegaya ay xaaraan tahay wuxuuna rasuulku ku shabahay calayhi salaatu wasalaam almowt geeri buu ku shabahay lima yataratabu calaa dukuulihi aladi laa yu laa yunkiru min ahlaaki diiniy waxaa halaak diiniya buu keensan liana alcaraba tasifu shaya bilmakruh bilmowt shayga ay necab yihiin carabtu waxay ku sifayn jirtay geeri shaygay necab yihiin mowt bay ku sifayn jireen waliana alkhawfa minhu akharu min gayrihi de waana looga cabsanaya qofka oo fitna iyo fitna iyo dhibaata ayaa looga baqanaya ruuxi dumarka haddii guriga ku yimaado dadsan la khalwoodo oo isla gaar noqdaan waxaa dhici karta shaydaanku in labadooda isu qurxiyo dabeetana meeshii faaxisha iyo xumaaniba ay ka dhacdo marka shaygan dee qof shisheeya ah iyo qof sokeeya ah dee qofka sokeeyaha markuu xumaan reerka ku sameeyo way ka xuntay qofkii shisheeyaha ahaa markaa saas way kala daran yihin saasa almutn lagu magacaabo marka dumarka sideedaba in loo galo oo guryihii loogu tago oo rag guryihii ugu tagaan ma banaana ninkii guriga imanaya waa in uu soo raacaa ninkii guriga lahaa nin guriga lahaa haduuna joogin oo inuu gurigii soo gelin inuu gurigii gala maha waxaa la yidhi cumar ibn khaaab radia allahu canhu ya'muru lcuzaaba an laa yaskunu bayna almutaahiriin wa an laa yaskun mutaahil bayna alcuzaab dadka ehelka ee reeraha leh dadka dhalinyarada ah wuxuu odhan jiray yaanay dhex degin dadka reeraha leh hadduu rag dhalinyaro meel degan yihiin iyo rag iyo dad ehelahoo dee xaasisan yaanay isdhex degin buu odhan jiray oo cuzaabtu ha ka fogaato dhalinyaradu ha ka fogaadaan reeraha reeruhuna xaasaskiina iyna dhex degin dad markaa dee dhalinyaro badan yaana dhex degin ha laga fogaado marka xaasaskuna dhinacaas ku maraan waxa weeyaan dhalinyarada dhinacaas ku marto cuzaabta waa dadka aan guursanin weeyaan qofki aan guursanin halkaan ku dayno sala allahu cala muxamed waali wasala raxim
alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina mxamed bn cabdillah wala aalihi wasaxbihi ajmaciin wuxu uhi sheekhu raximah llah baabu sadaaq waxa uu baabu yahay sadaaqi sadaaquna waxa weeyaan meherkii la bixinayey ee la siinayey ruuxa dumarka ah waktiga caqdiga uu dhacayo meherkaas baa sadaaq la ydhahdaa marka sadaaq saadkoo la kor dhabo iyo saadkoo la hoos dhabo labadaba waa la aqriyey waxaana laga keenay min asidq oo runtii ah liishcaarihi bisidqi ragbati الزawji fi الزawja waxaana loogu magacaabay sadaaq dareensiin waxa weeyaan wuxuu ku dareensiinayaa inuu ninku ama zawjku uu jecel yahay zawjadii iyo ruuxan dumarka ee uu doonayo marka inuu guursado yani inuu guurkii jecel yahay iyo ruuxan dumarka ah ee uu doonayo meherku ama sadaaqu magacyo kalena waa leeyihi oo aan sadaaqan iminka halkan kan oo keliya aan ahayn sadaaq baa la yidhaahdaa meher baa la yidhaahdaa nixla ayaa la yidhaahdaa fariidaa la yidhaahdaa xibaa baa la yidhaahdaa ajri baa la yidhaahdaa caqri baa la yidhaahdaa calaa'iq baa la yidhahdaa qur-aankana qaar ka mida waa ku timi waxa weeyaan sidoo kale waxaa la yidhaahdaa oo lagu maaragtay annikaaxna waa qur-aanka waa ku timid laa yajiduuna nikaaxan nikaaxaas waa meherkii weeyaan tawlna qur-aanka waa ku timid waman lam yastatic minkum tawlan tawlkuna waxa weeyaan waa meherkii wixii qofku bixinayey sadaaqaas ama waxaa nixlada iyadana qur-aanka waa ku yimid waatu waaatu nisaa saduqaatihina nixla fariidaduna waa ku timid qur-aanka faatu waxaan jeedaa faatuuhuna ujuurahuna fariida ujuurahuna oo ah meherkii calaa ayi xaal magacyadaa dhowrka oo qaarkood qur-aanka uu ku yimid baa marka uu leeyahay meherkii waana mashruuc fi lkitaab الsunnة واlijmaac wاlqiyaas aلصaxiix xukunkiisu meherku waa waajib waxaanu waajib ku yahay zawjka ninka ruuxa dumarka u geed fadhiisanaya ee doonaya inuu meherkii u bixiyo waa ku waajib waxaa u daliila qowluhu tacaala faatuuhuna ujuurahuna fariida waaatu الnisaءa saduqaatihina nixla iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa uga daliila xadiidkii xagga horeynu kusoo marnay ina xaqa shuruuطi an tuwafuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj waa markaa meherku ugu horeeyo marka axkaam buu leeyahay axkaamtiisi baa halkan ka tilmaamaya sheekhu laba xadiisu markaa ku keenayaa marka haddan waxyaaba kamida aynu tilmaano meherka xukunkiisa waynu sheegna waa waajib waxaa sunno ah in la magacaabo oo la xadido waktiga caqdigu dhacayo waktiga marka gabadhi la bixinayo ee ninku ugu geed fadhiisto dumarkii gabadhii in la magacaaba meherku intuu yahay waa mustaxab sababtuna waxa weeye hadhow toole haddii la isqabsado waxa uu jaraya nisaac iyo doodii oo daba wax la magacaabay oo markhaati laga yahay oo majlisulcaqdigii lagu magacaabay ayuu noqonaya laakiin haddii la magacaabi waayo oo meherka markaa lagu sheegi waayo hadhow dooda ay dhacdo dee doodaasi ma go-ayso qofba dhinac buu istaagaya marka qaطcan innisaac waxaa sunno ah in la magacaabo meherku intuu yahay iyo taxdiidkiisii iyo noocuu yahay majlisulcaqdiga in lagu magacaabo waxaa bannaan in la dedejiyo meherkii ruuxa dumarka ah xagga hore laga siiyo markaaba waxaa kale bannaan in dib loo dhigo oo gadaal laga siiyana way bannaan tahay sidoo kale waxaa bannaan in bar ka midana la qadimo bar ka midana dib loo dhigo matana xoolihii aad meherka gabadha loo siinaya haddii qayb ka mid aad siisay qayb ka midna dib aad u dhigto way bannaantay sidoo kale waxaa bannaan inaad xoolihii oo dhan ba gacanta ka saartid oo wada siisid waxaa kale bannaan inaad dib ugu dhigtid sida ugu fadliga badanna waxa weeyaan in la siiyo oo hore loo siiyo meherku waa mulkun lilmar'a laysa liwaliyiha minhu shay waa xoo waa mulki iska leedahay xoolaha meherka ah iyadaa iska leh weligeed iyo aabbaheed iyo awowgeed iyo walaalaheeda waxay ku leeyihiin haba yaraata eh ma jirto ilaa iyadu waxay saamaxdo mooyaane oo iyagu u saamaxdo ay siiso iyada oo ku siinaysa can tiibi nafsi
yani iyadoo raalli ka ah oo aan lagu qasbaynin waxay bixisa mooyaane waa mulka ay leedahay oo cid la leh ma jirto xoolahaas waxaa bannaan meherku inuu maal noqdo maal lacag iyo adduun buu noqon karaa oo maalku lacagtii buu noqonayaa dahabkii buu noqonayaa fidadii buu noqonaya xoolihii buu noqonaya wixii maal la odhan jiray marka maal waa noqonaya kadalika waxaa bannaan inuu noqdo shay lagu intifaaco nafci nafci waa noqon karaa muqaabilu nafci in marka waxa weeyaan gabadhii lagu siiyo meherkeeda inuu noqdo inaad nafci aad bixisid wax maala ma bixinaysid lakin nafci baad bixinaysaa kama fii qawlihi tacaala inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an ta'juranii hamaaniya xijaj nabiy llaahi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi waxa aan doonayaa yani alrajul saalix nebi shucabina waa la yidhi waxaan doonayaa inaan labadeedan hawlood mid ka mida aan ku siiyo maxaa calaa an ta'juranii hamaaniya xijaj inaad ii shaqaysid sideed sannadood markaa gabadhii buu bixinayaa meherkeedu wuxuu noqonayaa hamaaniya xijaj waa nafcigii waxaa kaa kasii waadixsan xadiidka inoo iman doona insha allahu tacaala inuu waxa weeyaan qur-aanka baritaankiisi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo gabadhii ku siiyo qur-aanka inuu baro nafci maaha maal laakin waa nafci ninku adduun muu haysanin waxa uu siiyey markaa inuu qur-aanku xifdisan yahay iyadana uu baro marka waa nafci weeyaan yajuuzu an yakuuna nahru maalan wakadalika yajuuzu an yakuuna calaa manfaca meherku waxa uu leeyahay xaalaad mar ruuxa dumarkii waxay mutaysanaysaa meherkii oo kaamiloo la siiyo mar waxay mutaysanaysaa ma meherkii loo magacaabay kala badh oo la siiyo marna waxa ay mutaysanaysaa meherulmithli waxa la yidhaahdo marka ay meherkii oo kaamila ay qaadanaysaa waa laba xaaladood idaa maata axaduhuma sawaaءn dakala biha am lam yadkul biha falaha almehru kaamilan gabadhi haddii uu midkood labadii qof isguursay midkood hadduu dhinto hadduu ninka uu dhinto ama ha la guri gala gabadha ama yun la guri gelina meherkii oo kaamila bay yeelanaysaa meherkii oo kaamila bay yeelanaysaa waxa weeyaan sidoo kale haddii iyaduna ay dhimato ama ha la guri gala ama yun la guri gelina waxay yeelanaysaa meherkii oo kaamila kaasi waa mid xaaladda labaad meherkii oo kaamila yeelanaysa waxa weyaan idaa allaqahaa bacda dukhuul gabadhii markuu furo markuu la guri gala dabadeed gabadhii buu furay bacda dukhuul markii uu gabadhii guursaday ee la guri gala dabadeed falaha almehru kaamilan meherkii oo kaamila bay leedahay dukhuulkuna waxa weeyaan wuxuu kusoo xasilayaa sida culimmada marka ay ka sheegeen ay tilmaameen waxa weeyaan gabadho ninku la khalwado iyagoo isla gaar noqdo dukuulku intaas ku xasilaya gurigalku yani in arooskii iyo gurigalkii taas oo macruuf laakiin haddii uu gabadhii uu la khalwoodo ay isla gaar noqdaan dukuulku waa soo xasilay idaa allaqahaa bacda dukuul markuu la guri gelay dabadeed haddii uu furo meherkii oo kaamila yeelanaysa waa mise xaaladood laba xaaladood zawjkii hadduu dhinto qabla dukuul ama bacda dukuul waxa weeyaan meherkii oo kaamila yeelanaysa ama iyaduba ay dhimato haddii uu furana bacda dukuul waxa shardiya bacda dukuul meherkii oo kaamila yeelanaysa labadaa xaaladood xaaladda ay yeelanayso meherka bedhkii ay yeelanaysaa waxa weeyaan markii gabadhii uu furo qabla dukuul gabadhii haddii uu furo isagoo aan la guri gelin waxa ay yeelanaysaa meherkii kale bedhkii yahbutu lahaa nisfu lmehri idaa allaqahaa qabla dukuul intuun la guri gelin ka hor haddii gabadhi uu furo ama inays arkin una gabadhi taabanin haddii markaa gabadhi uu furo waxay yeelanaysaa wixii loo magacaabay ee meherkeeda kala badh bay yeelanaysaa haddii boqol noofo geela lagu meheriyey maalan konton bay yeelanaysaa haddaa marka waxa weeyaan boqol garaamoo dahaba lagu meheriyey konton garaamoo dahabay yeelanaysaa yani nisfu lmehr bay yeelanaysaa xaaladdaas waa goorma oo marka gabadhi uu furo qabla dukuul hadduu bacd dukuul furi lahaa meherkii kaamila yeelan lahay laakiin waktiguuna gabadhii ayna is arkin una taabanin waxa ay yeelanaysaa nisf mehrigaasi xaaladda waxa weeyaan ay yeelanayso meher meherulmisli meherulmisliga waa maxay dumarka waxa lagu meheriye wax la mid a ayay yeelanaysaa dumarka qeyrkeeda waxaa la siiyo meher ahaan loo bixiyo ayay yeelanaysaa taasi waxay imanaysaa idaa lam yusami lahaa mehran hadduuna dee loo magacaabin wax meheroa gabadhii buu guursaday meherba laslama soo hadal qaadinba caqdiga hadduu dhaco waa saxiix laakiin meherka yeelanaysa waa maxay meherumithli bay yeelanaysaa meherumithli oo ah